xamse cabdi barer wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo kharaadka buluuga ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya taas oo lagu sameynayo dubudhis xoogan waxaana halkaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kharaadka buluuga xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ka hadlay ahmiyadda wasaaraddan ay dhismaheedu u leedahay wasaaradda
waxaa sharaf weyn noo ah maanta madax ra-iisul wasaare dadaal dheer kadib burburkii daartaan loo jeedo oo dowladdii hore dhexe ay dhistay oo runtii la isku dayey laba kun iyo lix iyo tobankii in la dayac tiro laakiin markii lala tashaday khubaro xagga dhismaha ah ay sheegeen inay halis tahay oo aan lagu sii jiri karin wasaaradda waxay xoog saartay inay hesho inay dib u dhisto wasaaradda kalluumaysiga oo hadda si kumeel gaara ugu shaqeyso xarumo kale ilaahay mahadii iyo dadaal aad qayb ka tahay oo runtii aan muddo soo wadnay waxaan ku guulaysanay inaanu helno fankii aan ku dhisi lahayn wasaaradda oo dhismo gaarayo saddex dabaq iyo dabaq afraad oo laga samayn doono service laga samayn doono muddo kooban oo aan ugu talagalnay siddeed ilaa sagaal bilood inuu ku dhammaado dhismaha sidaan qorsheynayno ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ahmiyad gaara siinayso horumarinta kalluumaysiga si taas diiradda loo saarana ayaa muhiim tahay dhismaha xarunta wasaaradda wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqaynayso ayaa qaranka ugu fadhiya muhiimad weyn soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqriya nasiib darro markii ay ka faa'iidaysan waayeen khayraadka ilaahay dhigay ayay wasaaraddani waxay hoggaaminaysaa khayraadka ilaahay dhigay dalka kuwa ugu muhiimsan khayraadkaan leenahay waxaa ka mid a xoolaha waxaa ka mid a beeraha waxaa ka mid a kalluumaysiga haddee dhulka ay wasaaraddani u xil saaran tahayna beriga aan leenahay buu toban jeer kusoo laholaabma iyadaa u dhul weyn marka waddankan wuxuu marti uga yahay wasaaraddan inay soo saarto khayraadkaas wasaaradda kalluumaysiga ee kharaadka buluuga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka mid a wasaaradaha waaweyn marka la eego in soomaaliya ay leedahay xeeb kalluumaysi oo aada u dheer